xuska maalinta caalamiga ah ee xuquuqda aadamaha oo dunida oo dhan laga xuso tobanka bisha disembar ayaa lagu qabtay somalilan iyada oo guddiga xuquuqda insaanka qaranka somalilan oo munaasabadan isku soo dubarriday ay ka hadleen xuquuqda aadamaha somalilan iyaga oo sheegay in muhiim ay tahay sidii dadaal laysugu geyn lahaa hirgelinta xeerarka la xidhiidha arrimaha taabanaya dhinaca xuquuqda aadamaha agaasimaha fulinta ee komishanka xuquuqda aadamaha somalilan cabdisamad sacad ayaa isdultaagay muhiimadda ay leedahay xeerarka iyo siyaasadaha la xidhiidha arrimaha xuquuqda aadamaha bisha xuquuqda aadamaha qaranku waa hay-ad qaran oo mas-uuliyadda tahay ilaalinta wacyigelinta kormeeridda iyo dabagalka taxadiyada iyo xuquuqda aadamaha agaasimaha fulinta ee guddiga xuquuqu insaanka somalilan cabdisamed sacad ayaa isdultaagay in sanad kasta ay kordhayaan tacadiyada la xidhiidha kufsiga waxaa kale oo uu soo qaatay agaasimaha fulintu in ay muhiim tahay sidii siyaasad qaran loo heli lahaa oo dar yeesha ama meel saarta carruurta la turo guddoomiyaha guddiga xuquuqda aadamaha somalilan ee heer qaran maxamed baaruud cali ayaa isdultaagay xidhiidhka ka dhexeeya waxbarashada iyo fahamka ilaalinta xuquuqda aadamaha inagu dee qur-aanku sidii horeba loo sheegay diinteenuna way sheegaysaa xuquuq aadamaha oo qur-aanka waxaa ku jirta walaqad karamnaa bani aadama bani aadam o dhan waanu karaamaynay rag iyo dumar waanu karaamaynay caruur iyo ciroolaba waanu karaamaynay uma kala lahaa marka an waxaan islaa xuquuq aadamaha wanaagiisa wuxuu noqonaya horta waa in dadka la wada gaadhsiiyaa caruurteena inaynu waxbarro marka qofku markuu waxbarto isagaa ilaashanaya xuquuqdiisa oo cidu dabagelaysaa ma jirto marka tacliintu waxay noqonaysaa xukuumadda ugu waaweyn ee ay tahay in bulshada la gaadhsiiyo yar iyo weyn la gaadhsiiyo wasiirka arrimaha gudaha somalilan maxamed kaahin axmed ayaa iftiimiyey muhiimadda ay leedahay iyo waajibka ka saaran hay-adaha kala duwan ee fulinta hadday tahay booliiska garsoorka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada gaar ahaana xukuumadda hay-adaheeda kala gedisan sida ay waajib ugu tahay dhowrista xuquuqda aadamaha baaqa caalamiga ah ee xuquuqalinsaanka maanta shan iyo toddobaatan jirsaday waa xilligii jimciyadda qulumaha ka dhexaysa la sameeyey malaa wax yar dabadeed halka laga soo qaatayba waa halkaa waalaqad karamnal bini aadama marka waxaynu u baahan nahay haddaynu dadka reer somalilan nahay inaynu ilaalino xuquuqda aadamaha inay ilaaliyaan maamulada iyo nidaamyada maxkamadaha dowladda ciidamada qalabka sidee kala jaadjaadka had iyo jeerna cidda looga baqaa ama la ysidhaahdo waa loo kafaa waa dadka inta nugulka ah khadar maxamed cakulle v o a hargeysa